assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhagaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا wanaagsan ikhyaaray ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimco ahaadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa weji noocee ah bay yeelan lahayd soomaaliya haddii si wacan looga faa'iidaysan lahaa dhulbeereedkeeda fursado maalgashi noocee ah ayaa ka bannaan beeraha barnaamijka waxaa nagala qaybgelayaa aqoon-yahano iyo beeralay soomaaliyeed halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus xarumaheeda wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay onlaynka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
waa hagaag soomaaliya waxay leedahay dhulbereed gaaraya siddeed dhibic shan milyuun oo egtaar oo ah dhulka bacrimisan ee nafaqadiisu sarrayso hay-adda cunnada u qaabilsan waxaa loogu yeedho qaramada midoobay ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dhulka soomaaliya boqolkiiba lixdan iyo shan uu yahay dhul beerashada ku habboon oo aan u baahnayn fertilayzer iyo wixii la mid ah inta hartay oo boqolkiiba shan iyo soddon ahna waxay hay-addu ku sheegtay inuu yahay dhulka gabiibta ah ee xoolodhaqashada ku habboon ee aan qaniinka lahayn taa marka waxay ka dhigan tahay in dhulka soomaaliya gebi ahaantiisuba uu yahay dhul wax soo saar ama waa beer ama waa xoolo ma jirto meel aan wax soo saar lahayn oo ka mid ah waddanka soomaaliya taana waa fadli dheeraad ah oo uu allaah subxaanahu wa tacaala uu siiyey dadka soomaaliyeed sidaa oo ay tahay haddana soomaalidu ma beertaan dhulkooda oo waxay quutaan waxa dekadaha ay kala soo degaan doctor cali cadow oo ah brofesor ku takhasusay beeraha ayaa sheegay in maanta dhulka beeran ee soomaaliya uu yahay boqolkiiba eber dhibic shan iyo labaatan taana ay ka dhigan tahay in boqolkiiba sagaashan ka badan waxyaabaha la quuto ee waddanka laga keeno dibadda horta beeraha waa ognahay waxa waaye asaaska nolosha waaye beeruhu saan ognahayba waxaa la yidhaahdaa soomaalida macmahayda waxaa ka mid ah nin beertaa ma baahdo waxa dal kale uu soo beeray ama dekad kugu yimid waxbaa laguma baahi beelo xorna laguma noqdo marka dhulkeenna waa dhul hodan ah firjin ah dihan oo hadduu dad fiican helo isku filaansho hiigsa kare waxaa la yidhaahdaa dhulka soomaaliya guud ahaan dhul dhan dhulka beeraha ku habboon wuxuu gaarayaa lix boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol konton iyo todoba kilomitr oo isku wareega ayuu gaaraya dhul intaas gaaraya dhul beerta uu gaarayo intaas maanta dunida ma ku badna taa waxaa kasi daran hadda oo inta la beero lagu qiyaasay eber dhibic labaatan iyo shan boqolkiiba lagu qiyaasay dhulka soomaalida taasoo muujinaysa hoos u dhac aad u muuqda oo nasiib darro weyn muujinaya dhulka soomaalida guud ahaan waxaan ognahay dhulkaas yar oo hadda la beerayo oo ah eber dhibic labaatan shan boqolkiiba ah inuu yahay dhulka isugu jira dhul gacan waraab ah iyo dhul roobsuga ah inuu isugu jiraan ognahay oo aysan jirin kanaallo iyo horumarin lagu sameeyey beerahan xilligan aysan jiraan ognahay dhulka soomaalida guud ahaan sideed iyo tobanka gobol ee dhulka koobnaay tijaabo lagu sameeyey carrada iyadoo xagga dalaga ama beeraha inay beeraf kabayn laga baarayo dhammaan way ku habboonayaan gobolada soomaalidu laakiin way ku kala horeeyaan oo dhulka labada webi u dhexeeya ayaa uga sii habboon waxbeerista uga sii habboon marka dhulkaasi waxbeerista kusii habboon soomaaliya waa ku filan yahay gaajana waxaa looga bixi karaa oo keliya in ilaahay la tala saarto dhulkaadana la beerto oo aan dekada la cunin maanta dekada cunnaa waa ognahay taasna caqabada mid caafimaad darro iyo mid baahi iyo mid jahli iyo mid xorriyad la'aan ayay noo keentay digtoorku wuxuu sidoo kale sheegay in sababaha keenay beerasho la'aanta waddanka ay tahay inaysan jirin siyaasad lagu horumarinayo wax soo saarka waddanka uusanna jirin hiigsi u degsan dalka oo sare loogu qaadayo amaba lagu kobcinayo wax soo saarka biraha ee waddankeenna wuxuu intaa raaciyey in xilligii dowladdii kacaanka la beeray boqolkiiba hal dhulbeereedka soomaaliya taana ay ku timid ayuu yidhi in xilligaasi ay jirtay siyaasad hufan oo ku aadan dhanka beeraha taasi oo hadda soomaalida ka maqan
waxaa aad loogu baraarugay marka oo xilliga tacabka loogu wanaagsana wuxuu u dhexeeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii inta udhexaysa xilligaas marka maxay u noqotay xilliga ugu habboon maxay u noqotay waxay u noqotay waxaa jirtay siyaasado dowladeed oo ku qotomay isku filaansho xagga wax soo saarka ayaa jiray taasaa marka ayaa keenaysay in xilligaas la gaaro ka hor iyo kadibba hoos u dhaca u jiro wax soo saarka beeraha xilligaas waxaa waa xilliyadii muddadaas aan soo sheegnay waa xilliyadii ay jireen iskaashatooyinka beeraha oo caanka ahay oo ugu badnaay shabeellaha hoose iyo eridan ugu badnaay ayaa jiray waxaa kaloo jiray guud ahaan dhiirgelin xagga tacabka beeraha iyo adeegyo dowladeed sida fidiyaalkii loo sameeyey oo tuulo kasta ama deganaa ama kormeer ku samayn jiray fidiyaalkii beeraha extension programka samayn jiray waxaa kaloo jiray xagga adeeg dowladaa jiray oo ay ka mid ahayd in laga caawiyo beeraleyda deyma la siiyo ama laga caawiyo xagga farm machineryga ama abuurro la siiyo ama daawooyin sida pesticidesca oo keentood in lagu caawin jiro beerleyda taasoo oo saacidaysa beeraha horumarka xilligaas la gaaray waxaa waxaa tusaale cad u ah xilliyadaas muddadaas weyn oo ah kun saabao lixdanka ilaa sagaashan koodi horumarka xagga beeraha la gaaray waxaa tusaale fiican u ah samayntii ama asaaskii warshadihii sokorta ee jowhar iyo mareri ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah warshaddii etob ee afgoy oo caanka ahayd ayaa ka mid ah iyadana mashaariicda waaweyneed iyagana laga maarmaankaay ee asaasku ahay xagga beeraha iyana waxaa ka mid ahay bonkai oo by project ciddii xusuusta xusustee mugabo oo ka dhisneed iyadana ka jirtay jubbada hoose biixireenkii baar dheere oo isagoo qabyaha iyadana burburki dhacay keligii shiinaha oo u dhexeeyey mahadaay iyo jallaqsi u dhexeeyey iyo kii sabuun oo u dhexeeyey isaguna jowhar iyo mahadaay u dhexeeyey waxaasoo dhan keliyadaas iyaguna waxay caawin jiraan dalagyada inay fatahaddu ay ka badbaadaan ama webiyadu aysan ku fatiheen magaalooyinka ayay ka saacidi jireen marka waxaasoo dhan hadda meesha way ka baxeen sidaba uu digtoorku sheegayo dhulbeereedka soomaaliya maanta waxa beeran waa wax ka yar boqolkiiba hal waxyaabaha la beertana waxay u badan yihiin khudradda ah geedmiroodyada oo liinta u badan sisin iyo wixii la mid ah waxaana aad u yara beerashada dalagyada la quuto beeralaydu ma beeraan dalagyada istaraatiijiga ah ee keedka galaya sida qamadiga bariiska galleyda digirta haruurka iyo inta la midka ah kuwaasi oo soomaalidu hadday si wada jir ah u beeri lahayeen waddanka uu gaari lahaa isku filnaan dhanka cuntada ah dalalka kalena aan wax u dhoofin lahayn inta badan beeralayda soomaaliya waxaa ka dhaadhacsan oo madax martay in dalagga qamadiga oo kale uu yahay dalag temberajar karobis ah oo uusan ku bixi karin cimilada kulul sida soomaaliya oo kale laakiin waxaa hubaal ah in soomaaliya ay ka bixi karaan ayna u baahan yihiin wacyi oo keliya ah waxaan booqannay beer ku taalla deegaan hoostaga magaalada jilib halkaasi oo lagu beeray qamadiga oo si wanaagsan uga baxay waxaan haddaba beeralayda weydiinay dalagyada ay beerteen ee soomaalida aan ku baraarugsanayn ee dalka ka bixi karaa waxayna sheegeen inay beerteen qamadiga xabad sawdada xulbada iyo gabaldayaha ama midhaha sunflowerka loo yaqaano ee saliidda laga shiido assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga sooraan la dhahaa deegaanka aan joognana waxaa la dhahaa buulamayonta horta hadda xirkaana da-ayey roob baan haystay laakiin waxyaaba aan tijaabo ka qaadnay aa jira beertan sida oo qamadiga oo kale xaabsuudada oo kale xulbadda oo kale gabaldayaha afartaa shay aan tijaabo ka qaadnay tijaabooyin kalena way ku socdaan kuwa aan qaadnay si fiicana loogu guulaystay waa baxeen sanadkaana waa lagu tala jiraa mashruuc in la ballaariyo ilaa iidankiisa saasaan rajaynayna haa waa baxeen mashruucaas hadda ilaa iidankiisa in horey loo wado aan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu ilaahayna ha nala garab galanayna
marka dalagyadaas aad tijaabiseen sida qamadida iyo xabasawdada iyo xulbada oo kale iyo gabaldayaha wax tijaab ahaan maad ku samayseen mise dalag baxay oo la quutay oo la iibgeeyey ayaad tijaabiseen dalagaasi waa baxay qamadigaas wuxuu noo noqday tijaabadii koowaad sideed looru noqday ma badnayn laba hegtar iyo lawax yar u ahaa sideed looru noo noqday saas ma anaha oo meesha biyaha iyo waxbuu yar dhibsada geedka laakiin gabaldaha oo kale labaatan iyo laba looru noo noqday habsuudadii kuwaan maaragtay tijaabooyin yaryar ayaga laga qaaday haa sanadkan le hor laleeyay oo macnaha oo in la beero oo la ballaariyo saas waay
dadka qaar waxay ku doodayaan in qamadiga in uu yahay dalagyada ee tambarejar crobiska loo yaqaano ee ku baxa dhulalka qaboobaha wadamada ee dalalka barafka ka dhaca oo kale inuu ka baxo oo dalalka sida istiwaa'iga ah ee soomaaliya oo kale uusan ka baxaynin dadkaas oo kale maxaad ku leedahay dadkaas oo kale waxaan dhihi lahaa horta dalagaas waxa waaye xilliga maaragta xagaaga oo qaboobaha waa baxaa jiilaan laakiin kuleyl ku diidaya ma lagu qaldamayo laakiin gugii si toos uu baxaa tijaaban ka qaadnay annaga iyo xagaaga haa gugi markaad saarto gugi oo dhammaadkiisaa saaraysaa xagaaga ha kuugu imaado roobka hadda roobka gugi moogtay hadda waa dhammaaday xagaa ma soo socdo waxaad saaraysaa dalagaas maxaa la dhahay qamadiga bisha shanaad xulbadda xabsoodada iyo qamadiga waxaan dhan bisha shanaada saari si maaragtaanay marka xagaaga uu soo gaaro haa kuwii hore haddii saarto iyo geedkanima isqadimayo saddex bilood uu rabaa macnaha oo xagaagaasi ku do-o hadhow waxaa la rabaa waxa macnaha gadaal loogu dhigayaa si uu u soo go'o xilli jiilaal isagoo taagan oo kare hadduu roob ku do-o waa kaa hallaabaa waxaasaa dib loogu dhigayaano waxaan kuu sheegaa boqolkiiba sagaashan dhulka isaga dhulka ood sisinta saartay hadduu yahay hal higtar meesha uu sisinta uu ka noqon lahaa halkaa higtar lix loor qamadiga markuu ka soo baxo labiyo toban looruu noqonaa meesha macnaha keenaysa sisinta hal loor qamadiga waxay keenaysaa laba loor kolka lacagtii laysku fiiriyana qamadiga lixdan dollaraa la tuuraa haa isagana waa ka hoosaysaa marka waa mid kale haddana jirta shayga horta khudaar laleeya cagaar laleeya wakhtigiisaa gaaban waa kaa dhimana kayd ma galay geedkan mar hadduu kuu baxo ilaa lix bilood kaydu kuu galaa intuu jidkuhaddii daawo loo sii helana ka badan intuu jidku kuu furmaayo meeshii aad rabtaad geysanaysaa saas waay marka waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan rag iyo dumar inay waddankooda macnaha wax soo saar ka sameeyaan ayna wax soo saar macnaha isku raacaan meel kastana inuu ka baxay waa la isku raacay annagu waan tijaabinay waxaan leehay dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan niyajabyaana ku dhicin xilliga guga bisha shanaad laga bilaabo ilaa ay bisha sagaalaad da- dalaga toos u baxa haa waxaana saas loo yeelaa siun roobka uga hadlayn jiilaal yaraa in wax soo go
qofka maantayto ee dhaqaale haysta ee ma kula talin lahayd in uu beeraha waddanka uu maalgashto intay doontaba lacagtiisa hala ekaatee haa aad iyo aad maanta qofkii haysta inuu waddankiisa macnaa uu dhaqaale geliyo oo haddii la yidhaahdo dadkuna tusaale ay u noqoto aad iyo aad macnaa ayaan ugu dhiirigelin lahaa maalgashigan beeraha kulli horta anuu hadda geedahaas macna aan kuu sheegay aan hadda intii aan waddankan joogo aan macnaa aan wax ka ta- aan wax ka arkay geedkaas haddii la yidhaha geedahaas ninkii hadda maal gashado haddii la yidhaha wax khasaaraa male aad iyo aad wax soo saarkiisu uu u fiican yahay hadda xabisuudadoo kale haddii aad beerto hal hal darab darabkii haddii uu kaaga soo baxo maxaa la dhahay boqol kiilo kiilogeega toban doollara la siiya boqol toban ku dhufo waa kun doolar Ha- hal darab baad taaganta marka waxyaabo badan oo hadda haddii oo haddii aad boqolaar beerto intay joogtaadi yaa waxa kaa halaabaya maaha waxaan dhihi lahaa ha dhulka ha la maalgashto faqiir iyo nin waxaa la dhammaanba dhulka in macnaa oo la maalgashto aanan ku dhiirigelin lahaa dadka
sida haddaba hadalka beeralayda aan ka dhehan karno waddankan waa dal ay ka bixi karaan dalag waliba maadaama uu leeyahay cimilo kala duwan waxaana jira dalagyo aad ugu wanaagsan cimilada soomaaliya oo aan u baahnayn biyo fara badan kulaylkana u dulqaadan kara sida haruurka ama masagada sisinta galleyda iyo digirta kuwani waa dalagyo aad muhiim u ah oo kaalin wax ku-ool ah ka qaadan kara amniga cuntada ee waddanka waana dalagyo caafimaad qabkoodu u badan yahay adkaysina u leh cudurrada iyo cayayaanka isla mar ahaantan aan u baahnayn dawo badan haddii dhulbeereedka waddanka si wacan loo beeri lahaa ama ugu yaraan sare loo qaadi lahaa wax soo saarka beeraha faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin ayay ummaddu ka dhexli lahayd horumaro la taaban karana waddanka waa uu ku tallaabsan lahaa waxaana ka mid ah in dhaqaalaha dalka ee g b d-ga gudaha uu sare u kici lahaa aqoon-yahan yuusuf oo ah dhaqaalyahan soomaaliyeed ayaa waxa uu rumaysan yahay in haddii wax soo saarka waddanka uu sare u kici lahaa marka laga soo tago isku filnaanta dhanka cuntada ah sidoo kale waddanka ay u baaqan lahayd malaayiin dollar oo dibadda aan raashin uga soo dhoofsano kuwaasi oo mashaariic kale lagu maalgelin karo wuxuuna aqoon-yahan ku tiriyey faa'iidooyin ay soomaalidu heli lahayd haddii wax soo saarku u badan lahaa marka faa'iidooyinka laga heli karo haddii wax soo saarka beeraha waddanku uu bato waxaa ka mid ah in la gaaro isku filnaansho xagga quudka ah oo waddanku wax badan oo hadda ka mid ah waxyaabaha la cuno wuxuu kala yimaadaa dalka dibaddiisa hadday bariis noqon lahayd hadday bur noqon lahayd hadday sonkor noqon lahayd hadday baasto noqon lahayd waxaasoo dhan dalka dibaddiisa ayuu kala soo degaa marka haddii marka wax soo saarka beeruhu ay bataan ama dadku ay si fiican wax u beeraan waxaa laga yaabaa waxyaabahaas waxaway inuu waddanku awood u yeesho inuu- inuu inuu soo saarsado ama waxyaabo kaleo bedelkooda oo lagaga maarmi karaba uu la soo baxo inay yaraato wax badan oo ka mid a badeecooyinka dalku kasoo dhoofsado wadamada dibadda Ha, haddii marka wax soo saarka guduhu uu bato mar kasta waxa yaraanaya wax- waxyaabihii dibadda ka imaan jiray waayo wixii dibadda ka imaan lahaaba waddanka gudihiisa ayaa lagu soo saaraya middan marka dakhliga guud ee waddanka ee dibadda uga bixi jiray ayay hoos u dhimaysa waayo kharashaadkii dibadda waddanka uga baxayay waxa waaye waddanka gudihiisa ayuu ku meeraysan sidaa darteed dadku waxay noqonayaan kuwo wax badan awood u yeesha inay inay helaan ama gataan waxaa qodobka saddexaad ee faa'iidooyinka beeraha ka mid ah beeraha waxa la jaanqaada ama mar kastoo kobac beeraha uu- uu uu bato waxaa la jaanqaadi karaa kobaca xoolaha waayo xooluhu laftigoodu waxay ku tiirsan yihiin dhirtay ku tiirsan yihiin haddii marka dhirtu ay noqoto ku- mid magaranaysa ay aada u fara badan ama ama ama cuntada ay xooluhu ay heli karaan ay noqoto mid aada u fara badan doog iyo diraacna la heli karo een, kaydad iyo magaranaysa iyo iyo maqaasinna ee, waxa waaye loo sameeyo waxaa laga yaabaa in xoolaha laftigooduna ay kobcaan oo waxa waaye horumar laga gaaro oo sida hadda loo xanaaneeyo si ka duwanba waxa waye ummaddu ay u fahanto inay u xanaanayso taasina marka waxay fududaynaysaa in dhoofka maadaama soomaalidu ay aada u dhoofiyaan waxyaabaha manfaca xoolaha ah ama xoolaha nool ay dhoofiyaan ama xataa ay dhoofin karaan haddiiba beeraha xataa ay noqdaan kuwo dalagoyadoodu ku filan waddanka ama ka bata inay dalka dibaddiisa u dhoofiyaan midaasina marka waxay kor u qaadaysaa miisaaniyadda ama dakhliga dalka soo gala waayo kharash ayaa kasoo xeroonaya dalka dibaddiisa haddaba si aan u horumarino waxsoo saarka beeraha ee waddankeenna waxaa jira tallaabooyin loo baahan yahay inaan ku dhaqaaqno waxaana tallaabooyinkaasi ka mid ah in dadku ay beeraha ku kalsoonaadaan oo wakhti badan ay geliyaan sidaba uu sheegayo mar kale aqoon-yahan yuusuf marka waxaa jira si loo horumariyo waxsoo saarka beeraha tallaabooyin dhowra oo ummadda soomaaliyeed ay qaadi karaan si marka loo helo ama loo gaaro isku filnaansho xagga beeraha ah ilaa saddex qodob ayaan kusoo koobi karaynaa inkastoo aad u fara badan yihiin qodobkood waxa waaye in diiradda la saaro dalagyada aan u baahnayn dhaqaalaha iyo kharashaadka faraha badan dadka soomaaliya waxaa soomaalida waxaan ognahay waa dad iska dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose u badan sidaa darteed haddii marka waxsoo saarka dalagyada kharashaadka iyo dhaqaalaha aadka u xoogan iyo maalgelinta fiican u baahan haddii dadku ay ku bilaabaan waxa laga yaabaa culaysyo badan inay waajahaan oo xagga dhaqaalaha ku saabsan sidaa darteed qof kasta inuu beero wixii u fudud uu beeran karo qodobka saddexaadna waxa waaye qofku inuu wuxuu beerta uu magaranaysaa isku gaar yeelo ninkii dhul leh oo ilaahay dhul uu siiyey inuusan beledka ka aadin uusan gelina magaalada kasoo shaqaysan ama xilina magaalada uusan ka shaqaysan xilina beerta uusan ka shaqaysane uu beertiisa aamino tabco wax ka soo saaro taasi marka waxay keeni kartaa in beertu ay u noqoto il dhaqaale oo uu kaga maarmi karo waxyaabihii uu meelaha kale u dooran lahaa cilmibaarista caalamka markaad fiirisana waxaa lagu leeyahay qofka dunida hadda aan ku noolnahay casriga information age baa la dhahaaye qofkii in yaroo taako oo dhula ku leh dhulkaasna marka beer ka dhigta waxaa la dhahaa fakhri iyo saboolnimaba waxawaaye isma arkaan ama kuma ka mid maaha dadka garanaysaay diilinta saboolnimada ku jira qodobka saddexaad waxa waye barashada cilmiga beeraha iyo wacyigelin in la sameeyo in qofka beeralayda ah ee raba inuu wax beero inuu wuxuun ka yaqaan cilmiga beeraha waxyaabaha marka aan kusoo koobi karno cilmiga beeraha qofku inuu ka garan karaa waxawaaye inuu yaqaan qofku bestis and disiiska cayayaanka waxyeeleeya beeraha iyo xanuunada ku dhaca ama nafaqadarada xagga carada kaga timaada ha noqdo ama xanuunada kale ee magaranaysaay dhirta ku dhaca waayo dhirtu waa noole inuu inuu wax ka garanayo labo qofku inuu yaqaano soil testingka wax loo yaqaan ama tijaabada carada inuu wax ka garanayo waayo tijaabada carada waxay qayb ka qaadataa qofku inuu beerto dalag muhiim u ah ama ama munaasab u ah ciidda marka ay beertiisu ku taal ama dhulka bey-ada ah ee marka ay beertiisu ku taalo in badan waxaa dhacdaa marka qofku isagoon garanaynba ciiddiisa waxay ku habboon tahay inuu wax beero marka kadibna ay suurtogeli weydo mar kale uu ku celiyo ay suurtogeli weydo mar kale ku celiyo ay suurtogeli weydo marka dambe ilaa uu ka gaaro inuu ka niyad jababa marka soil testing wuxuu kaa caawin dalagii aad beeri lahayd ee carradaada aad haysato munaasabka ku ayuu qayb ka qaadan qodobka saddexaadna waxa waye waa irrigation waraabka inkastoo noocyo badan yahay waraabku haddana uu kala fiican yahay oo nooc dalag kastaba waxawaaye nooc waraaba oo ku fiican ayaa jira marka inaad garan karto marka dalagga aad beeranayso nooca waraabka ah ee ku fiican beeraha soomaaliya waxaa ka bannaan fursado badan oo dhanka maalgashiga ah marka laga soo tago dalagyada la quuto waxaa kaloo jira maalgashi lagu samayn karo calafka ama cawska la siiyo xoolaha oo waddanka si aad ah loogu baahan yahay soomaaliya marka la joogo cooska si ka duwan waddamada kale ee adduunka ayay ugu baahan tahay sababtuna waa in cimilada dalka ay tahay mid kulul cawska ku baxa roobkana uusan wakhti badan sii jiri karin xoolahana wakhti weliba ay u baahan yihiin calaf ay cunaan sidoo kale baahida cawska ee waddanka waxay cirka isku shareertay markii la bilaabay xoolaha iiliska ee xerooyinka looga sameeyo magaalooyinka soomaalida si caanahooda loogu iibgeeyo dadka magaalooyinka calafka beerashadiisu waa wax aad u sahlan umana baahno tacab badan sida dalagyada kale xagga cimriga marka laga hadlayana wuxuu noolaan karaa wakhti aad u badan oo la manfacsan karaa mar kasta oo aad guratana muddo kadib sidiisii ayuu ku soo laabanayaa wuxuuna dalagyada kale kaga duwan yahay inuu ka bixi karo meel waliba oo dalka ah soomaaliya marka la joogo calafka waxaa laga samayn karaa dhaqaale aad u badan maadaama waddanka uu leeyahay xoolo badan oo isugu jira geel ari iyo lo'ba ganacsato badan oo soomaali ah ayaa hadda ku baraarugay beerashada calafka oo ay ka sameeyeen dhaqaale aad u badan iyadoona dadka kale ee lacagta haysta ugu baaqay inay maalgashtaan cawska ama calafka intan iyo shan iyo labaatan hektar kaleo halkan ku taala waxaan ugu talagalnay calafkan xoolaha inaan ku beerno qayb qaybna waa loo beeraa hadbeynta tabarta markaas ay taagan tahay ujeedka ugu weynaan anagu u beerna barka hore wuxuu ahaa inaan xoolo dhaqanno cawskaanan beerno xoolana halkaasaan ku dhaqno cawskaas hadhowti la siiyo xoolihii xoolihii la naaxiyo kadib suuqa la geeyo laakiin baahidu meel ka dhowey timid oo waxaan kala jeedaa maadaama aan nahay dad xoolo dhaqato ah waxaan ogaanaa dadku inay aada ugu baahan yihiin oo hadda anaga ujeedkeeni marka uu ahaa inaan halkaas xoolaha geyno cooskan aan siino dadkii magaalada ayaa waxay nooga baahi badnaatay yacni hawsha aan marka hore qaban lahayn marka magaaladii oo dhana waxay u baahan tahay hadda cooska ilaana dad badan waxaa jira hadda hareereen ah geel dhaqda caana ka lisa magaalada geeya geelaasoo kale waa inuu cows cuno cawskan marka asaga wuxuu ku fiican yahay nafaqo fiican uu leeyahay brotiin fiicanaa ka buuxa marka neefka la siiyo horuu ka caylaya waa marka fursad weyna halkan ku jirta uma malaynayo haddii kun wiiloo anagoo kale ah ay hawshan soo bilaabaan ama ay galaan hadeerta soomaali o dhan ay kaafi karayaan laanna waxaan ognahay baahida ay dadku u qabaan fursad weyn oo ganacsiya halkan ku jirta soomaaliduna ma taqaano inta badan laakiin waa waxay tahay in lagu baraarugo meeshaan fursad ganacsiyaa taalla midaad ilaahay ugu dhawaatana waa taallaayo neef baahan markaad cawskaada siiso waa ajar ganacsi ayaa adduunyadu maxaa la yidhaahdaa maanta taargetku qof kasta uu yahay ganacsi fiicanna waata hadda beertan aad ujeedaan cawskan bil kasta qofka gadan laha waa la yaqaanaa dad badanaa tartan ugu jira qof kasta inuu gatou rabaa waa ganacsi oo competition dhanka maxaa la yidhaahdaa consumeriska oo ka jiro isbeddelkan cimileedoo jiro marka qaar waxaa laga yaabaa inuusan ku saameyn nin dhallinyaraa nahay si sharaflaan uga noola maanta haddii la yidhaahdo si kasta haddii lagu qalqaaliyo yurub aadoo kaale si nadiifa ku aad sharci ku aad ama america ku aad wallahi alcadiim halkan kuma dooranayo sababtan waxay tahay meeshaan ayaa nicmo iyo nolol taallaa halkaana dhaqaala yaallaa ilaahay iyo qofkas u fahamsiiyo waa mowduuc kaloo yacni qofka ilaahay haleeshiyeen alxamdulilah ay tahay qofka kalena uu tahay inuu ilaahay ka baryo in nimcadan ilaah una haleeshiiyo midda kale qof kastoo dhallinyaro ah mas-uuliyad waxay ka saaran tahay waddankan ay beerihiisu dayaca yihiin maalgashigaan isleeyahay horta maalgashiga ugu weynu si guud waxaa waaye midka adiga naftaada ku jira waaye adiga markaad aaminsan tahay dhul hal hektara inaad ka soo saaran karto inta yacni tire intaan la eg oo wixii fursad dhaqaale aad ka dhex aragto waxaad dari kartaa masaafo weyn hadda waxa ugu muhiimsana waxay tahay qofku inuu waxaan fursad dhaqaale uu ka dhex arko calafku wuxuu ku fiicanyaa waxaa laga yaabaa shanta hektarba hal qof inuu kaaga shaqayn karo labada beel ugu horeysa oo cayaan aan yidhaahday xoogaha wiidhka ama geedaha kale aan loo baahnayn ay aada u soo baxayaan oo shaqaalo fiican u baahan yahay laakiin hadda beertan aad ujeedaan shaqaalaha joogaad uu yaryahay sababta waxay tahay shaqada cawskaa yar hadda beertan oo intaasoo hegtar aad ujeedaan afar wiil unbaa ka shaqaysa soo ma jeedid qudaarta markasta xoogaa ka dhib badan cawska laakiin maanta waa isku dhaqaale dhaqaale fiican labada waa laga wada samayn karaa marka waa sababtan dadka ugu dhiirigelina leenaha fursadaa taalla wax hadda qof bani aadan laga xasdi karana maaha leanna waxaan aaminsanaha kun qof oo barnaamijkan haddii soo gasho waddankan lagama kaafin karo intaas cawskan maalinka la beero ilaa maalinka la guran karoodo waxaa u dhexaysa sagaashan cisho saddex bilood waaye waa siddeetan ilaa sagaashan sidoo kale geedmiroodyada ayaa la mid ah waxyaabaha ka bannaan maalgashiga dhibaatada ugu badan ee geedmiroodyada waxay tahay sannadaha ugu horreeya wixii ka dambeeyana waa gurasho bilaa tacab ah waxaana geedmiroodyada ka mid ah cambaha oo soomaalidu si aadaha u iibsato inta la maalgashto geedmiroodka waxaa ka mid ah cambaha liinta saytuunka canuuniga isbaandheeska ayaa ka mid ah inta la maalgashto waxaa ugu muhiimsan oo ugu muhiimsan ayatiinka dambe wax oo horaan iyo hor i gadaalba laga nafcoodo manaafacaadda hadda lagu beerto waxaa ka mid ah cambaha wax ka muhiimsan lama arkay geedmiroodka intuu kaa rabo cambabixis uu kaa rabo waa saddex sano afar sano wax ka dambeeyana manaafacadiis aad la kulmi doonto wax ka dambeeyana geedkii markuu u yarya bilaawgiisa inuu ku bilowdo laba kun kun iyo shan boqol oo xaba inuu ku bilaawanayo waxa ka dambeeyana ilaa saddex kun afar kun shan kun lix kun aad ka heli karta dad ba hadda waxay leeyihiin konton geed dad baad arkaysaa toddobaatan geed iska leh dad baad arkaysaa siddeetan geed waa sanadkiina intaasoo wax ay ka helayeen marka alxamdulilah ilaahay nimcadiisa ilaahay ku mahadsan xilida uu baxo waxaa waaye sanadkii laba jeer ayaa la goostaa xiliga xagaayada iyo xiliga jilaalweynaha ayaa la goostaa guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى